degmooyinka la haysto oo ay shabaabka haystaan oo waxaa ku jiro gobolka bakool waa laba degmo waa tiyeeglew iyo rabdhowre waxaa kaloo jiro owdheegle intaba hadduu ilaahay yidhaaho shaqada ugu horrayso oon qabanayno oon waxay noqonaysaa aan horayn doonno aada iyo aada umahadsantihiin
tuna ishantii desembar lamaada kuntumi ishiyeedkii may bahaytay maalintii hadaljeedinta musharaxiinta koonfur galbeed soomaaliya may haytay maalin musharax walbuu isuku hor sheegaayo mudaniyaalka baarlamaanka koonfur urse hortiyo hadal beerlaxawsii uurnugeelis iniskajara oo lakaxarari hadal faylahaan oo musharax walba oodka kalsoonida kukufadaayo inuusa ka shukaansado xildhibaanada siyoon siyaan hadal jeedintii intii oo badan musharaxiinta may bahaayeenna haana ololo doorasho laka galaayo afka baarshiye habahaata taariikhda ite mukutabaasa hadal i qoraal walaagile erina walkista keediyaasi reedahaan dhikaasa siiya on go-aamida musharaxgii ilaahay igna siibi inuusa hela korsiyo walaagiiusa ballanqaadi hadaljeedintii tisna ka jari walaagii unkufuyi koo ilama ballanqaadyadiiusa suubii cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenoo ilaahay nasiibi inuu iska guulaysado korsiga toban bilood kureeda mayba isweydiiyo mudana geegiisa musharaxka maamulka koonfur galbeed usahaayay horseeday baarlamaanka koonfur horse use oo edyo fadaw iniya siyaan edka kalsoonida suubiyay walaagi use ballanqaaday taasoo hoobiya dhii lahayti ballanqaadkaasna fulii lahay koonfur galbeed agnaqada lahayti too horumar leh jidka nabadi iyo welibo reed haankabadoowkana kobto saarta haddaba may ku run sheegay ballanqaadyadaas oo uusa suubiyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen baarlamaanka horgeyna ku sheegay wakhtigaas usufadaay inuusa ontartama kursiga madaxweynenimada koonfur galbeed reedanka naganoy siyad qorsho siyaasadeed yamay bahaayeenahan uusa madaxweynaha koonfur galbeed ballanqaadi xildhibaanada hortiyoona toban bilood ka hor haana soo hayeen qorsho siyaasadeed eedan fayle oo hoobuwal ku hirgeli lahaayeen koonfur galbeed lagu dareemi lahay isbeddel maada oo waltarangle bulshadii weli isweydiiyo mudana ma indhagan gali isare korne madaxweynaha mise unii babo an aragaana ballanqaadyadii dhan fuli markii use xulka fadaayi may ku mid ee ballanqaadyadaas har ilamo oo use ku fuliyey madaxweynaga mise fuliyey uniba an aragaana oo intii oo dhanba jaraan siyen edaad dulmarka suubinoy qodobadii use geekaas qorshe siyaasiyadeed iyo ka jareen madaxweynaaga kolkii uusafadaayay xilka khudbadii tiisna ka jareen hadaljeedintii golaha wakiilada hortiyo wakhtaha tageekala ku rooga sanad lama bilood i maalmo shareediyo dhiman madaxweynaaga koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen toban bilood ka hor baarlamaanka hortiis wali ku ballanqaaday kow amniga ousa sheegay inuusa i qorshijay inka horeey ousa inisfuro doono jiditee sida jidkiiskiira waxa mari baydhabo ciidamo badan la tababaro doona dakhli faylena sii doona ihubiyo ka dagaalamaan degmooyin iyo kubid-ayin sablaale kunturwaarey itiyeeglowna sidanka dhaqsiyaha badan usoonfuro doona kubxinta dhaqaalaha ayaa golaha wakiilada hortiyo ku sheegay inuusa walwiinku qowdo doona horumaryi doona dakhligii iyo canshuuro dalkaha galaw khayraadka nuusa reedan fiiriyi doona beero iyo weliba badoona kuweelo doona iloo dhaqaale ee koonfur galbeed sida dhisowka kaabiyaalka dhaqaalaha oo iniska jaraan dekeda garoomo jidito hanasoo uso sheegay iniyo iyin ilo hooba hooga la saara maalgelin faylalo ku helo koro sidi garsoorkii cadaaladii ya sheegay inuusa dhis doono garsoor mada binaan oo haysada agab i tababarka filan haanasoon cadaalad falaw dadka afar reedan eliisiyowka ya sheegay inuusa eed hoogan saari doono iyo adeegyada bulshada sharcigii isareeyowjeeni naqdo doono koo ahamiyada koowaad usa sii doono maamuljey sillantoosii adeega bulshada diyaarinta qorowka afmaaygi ya sheegay inuusa horumari doono waana naqdo doono mas-uulkii inkoorey o qoro afmaaymaayga si khudbadoolinka jeedii joornaaleen haanka bahan luuqada afmaaygana annagata luuqada ka hadalaayaan dhammaan dadkaha ku jeeda koonfur galbeed li dhiirigelinta qurbajoogta ya sheegay inuusa ahmiyad wiinsii doono waana qobod u doona shir dhammaan qurbajoogta soomaaliyeed iniska kooyi doonaan haanaso lakalafa guri doona sidii qurbajoogtan ku qiib qaada lahaytii reedandhisowka dhaqaalaha wadanka waana an maalgalada lahaayeen todobo xiriirka dowladda iyo dowlad goboleedyada ya sheegay inuusa kaalin wiin ku qaado doona hanis dhawaayo doono waana sheeno doona meel kuroon sidaha teeta lambarshiyeed dhisowga xukuumad tayi leh iyo ballanqaadi taasoo biloon kooreeyobo dijiyi doonta sharci aasaasin ee taabagelinta himilooyinka koonfur galbeed kaalinta baarlamaanka iyo sheegay in nagala doontato ahmiyad weyn usi sii doono waana ballan qaadiy in xildhibaan walba weeldhado doono lama askari oo ammaanjo sugow mushaarjo koron qaado doono bil walbana xuquuqdiiyo helo doonaan xasaanadiyo la dhowro doono mudaniyaalka koonfur galbeedyo usiina isku wakhti isla dhihi doonaan oo muddo kordhin insuubii doona siyeedkaas qodobba may bahaenahani inka uu weynaayey oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uuse ballan qaadiy geekiisa kolay tamaaye ciidan walanka habshandhowe xildhibaanadii dhugunsidaayi geekaas haabaato maalintaas walaay ku dambooye doorashadii kolkii landareeri kureedda maybahabahey madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waldhaariye walcalee masaari dowladdii tiisiyaha dhisi howlgalkii la sugaayey isuubyawki kulli waraaqooge maybaka aalase inimeelilidhiki haalkumbi aanaan reednaninindayna howlgali la teembadi madaxweynaagii siyeedkii qodob uuse ballanqaadi haliinkoo ku suubiyay amniga markuuna ha qaadana maalintaas madaxweynaha mayba erey si amniga lansugo mayba furaanee jiditay iskiiraaw degmooyinka shabaabka haysada haanaasoo laku weelo doono haanoosaay ah si nabadeena lakufuraw haalkunbu waldeeyohay kubcinta dhaqaalaha yo mayba kuweeldhaday qorshihiiy lamaad dowladdana soobii doonto intaba ma ignagana dhawaantun yahaytii kolkii baarlamaanka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka la shiri qodobkii kooreyisa hordhikani may bahaayey beella caalamkii iyo dowladda dhexe intaba sharciid walha ku waayey wakhtigii aana ballan qaadin inaynasla dhigina nagadu wayti may baana an sheegay inion dareeraan doorasho isla dhugunsinoy ballanqaadkii isu wakhti kordhintoonka suubiyaayey madaxweynaha baarlamaanka silunqubaha wal isu markaasan ku weeri shaltabka kala guurka mudanayaalka baarlamaanka iyo madaweynaaga oo wakhti johanniska eedanayna
mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaa soo hartay kaalintii golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed kaalintiini waaye mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh haddii aa ii doorataan xukuumadda waxay tixgelin doontaa kuna dhaqmi doontaa nidaamka kala socnaanta hay-adaha dowladda baarlamaanka xukuumadda garsoorka wax isdhexgalaayo ma noqon doonaan wax kala soocan oo hay-ad walbaba shaqadeeda ay qabsanayso u madax banaanyi ay noqon doontaa insha allah sida laanta fulinta sharci dejinta iyo garsoorka waxayna xukuumaddu xurmayn doontaa xasaanadda xildhibaanada iyo doorka xildhibaanka sharci dejinta uu xaqa u leeyahay xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan xukuumaddayda iyo haddii ilaahay yidhaaho igu guuleeyo waxaan ilaalin doonaa xurmada iyo xasaanadda iyo xaquuqda uu xildhibaanka leeyahay xildhibaanada koonfur galbeed runtii waxay ku soo shaqeeyeen hadda ka horna waa sheegay wakti adag iyo daruuf adag iyo nolol adag iyo amni darro tiro badan waxay xaq u leeyihiin inay xildhibaan wuxuu xaq u lahaa ay helaan markay sidaa tahay waxaan suubin doonaa hadduu ilaahay yidhaaho oo ilaahay igu guuleeyo xildhibaanada sharafta leh oo koonfur galbeed inay xaquuqdoodii mishaar ay lahaayeen ay helaan ayagii inta ay haysteenna loo kordhiyey hadduu ilaahay yidhaaho oo ay ka badan heli doonaan xildhibaanada sharafta leh waxaan kaloon idiin ballan qaadayaa haddii ilaahay igu guuleeyo oo aan madaxweynaha koonfur galbeed a ii doorataan ammaankeeni in nin kasta oo xildhibaana dowladda ay bixin doonto laba askari xaquuqdiisa loo tababaraayo oo xildhibaanka uu xaq u leeyahay inuu ilaaliyo sida xildhibaanada dowladda federaalka ay xaq u leeyihiin mishaarkoodana ay bixinayso dowladda xildhibaanada sharaftale waxaan kaloo ballan qaadayaa si dastuuriyan ah annagoo la kaashanayno cid kasta oo ay khusayso iyo dastuurka iyo guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada inay noqoto wakhtiga haynta xilka xildhibaanada in la waafajiyo madaxweynaha iyo xildhibaanada inay wakhtigooda isla dhammaadaan wakhtigoo kalena ay isla dootaan haddii ilaaha yidhaaha annaga oo la kaashanayno guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh iyo cid kasta oo qusaysa annagoo la kaashanayno inuusan aynan imaanin mar dambe vacuumkan xildhibaanada iyo ah iyo madaxweynaha ah oo ay noqoto xildhibaanada inay doortaan madaxweyne waktigooda ayagana ay isku mar doortaan waxaan si hagar la-aana ugu dadaali doonaa in si joogto ah ay u heli doonaan xildhibaanada xuquuqdooda iyo sidoo kale tababarro kor loogu qaadayo tayadooda aqoontooda baarlamaaneed si baarlamaankeennu u noqdo mid la jaan qaado baarlamaanka gudaha iyo kuwa caalamka ugu dambayntii waxaan hadalkayga kusoo gunaanadayaa in aan mar kale si sharaf leh si sharaf iyo xushmad leh idinkaga codsado inaad kalsoonidiinna isiisaan xildhibaanada koonfur galbeed walaalahayga runtii muddo dheer baa isa soo joognay waa gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan inka codsanayaa oon mar labaad inka codsanayaa oo mar saddexaad inka codsanayaa inaad codkiina isiisaan oo i doorataan markaa i doorataan intaan aan ballan qaaday iyo ka badanba aan inkugu shaqeeyo oon inkugu ade ugu adeego dadka oon dalka ugu adeego haddaan isu kiin sheego waxaan ahay nin garaada waxaan ahay nin daacada hogaamiye daacad ah hogaamiye daacada hadduu jiro waxaan ahay hogaamiye daacad ah waxaan ahay oon u soo baxay ma soo raadinin shaqo shaqo waa haystay haalay koonfur galbeed shaqo ka soo raadsa uma soo bixin xildhibaan baan ahaa wasiir baan ahaa waxaan u soo baxay oon shaqadayda uga soo tegay oon u imid inaan waxaan aaminsanahay inaan hawshaan wax ka bedeli karo waxna ku dari karo mudanayaalay marwooyin aadaa u mahadsantihiin xildhibaanada sharaf kale waxaan ka codsanayaa codkiina aadaa u mahadsantihiin oo waxaa ku jiro gobolka bakool waa laba degmo waa tiyeeglew iyo rabdhowre waxaa kaloo jiro owdheegle intaba hadduu ilaahay yidhaaho shaqada ugu horraysoon qabanayno oon waxay noqonaysaa aan xorayn doonno aada iyo aada u mahadsantihiin
si taaslan fuliyona mayba waajibku weeraygeekaas inay hal wakti isla dhiyaan madaxweyne iyo baarlamaan halmar lahasla dooradoona weeldhado doonta koonfur galbeed taasoo baarlamaanka ilaa hatiyoon dhegataygoo hayaan walaayu ku damboyne kolfidhimaliniska koyna xildhibaanee inay doorasho galaayaan galbijo kuwiin todoba qodob oo ku mid ah qorshe siyaasadeedka madaxweyne cabdicasiis laftaganee anka jarayna yoona makudoodna mana ku sheegna ajendayaal yo markaas kuweydiiayaan madaxweynaga si kastaba haato toban bilood leetii iyo hal qorshe oo ku mid ah qorshayaalkii uuse ballankaadii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed unku dhaqangalna jigjig meela roogay iyo taabkii haalkunba teeganye qodob qorshe siyaasadeedka tobankii bilood laha dhaafiyo dowlad goboleedka madaxweynihii cabdicasiis lafta gareen hal ilama intaada ku tagunta wala ku fuli wanu sideedii waan kala madnaa dhankaasi ilan hoorna seendribilay bahay maykiinki dhanbi seendribilkiintiga jirtay eediidan mahadsanta kinkuma naqaana sida faylaada barnaamijkan ku qiib gahatay
haye mahadsanta mahadsanta
dhegaystayaal weli may baa ka guda jirnay barnaamijkii kaana bandhigay reediyo warsan qodobkii dhegaystayaalka fikridiyo kuku dhiibidaayeen siyadkii qodobkaas ka kala fiiri nooy alo asalaamu calaykum alaykum salaam walaal miilaad ha ku hadal haytii magaaga
dawdaloodalaan hay magaaga
aadan xuseen intaa ku hadal hayd
oodhilaana haye barnaamijka fikirkaa ku dhiiboy
barnaamij kala socda laakiin walu tatadaan geliyey suubiga maarqoyma hal ilama
walu tata suubiyey oo suubi majaraata jidkuna tashe amargi ilaa kaiskiiraw jirinye meeda maro male sifaynamaan ka socdoy usuulay furdhe oo duuta waa iska may may degmooyinku mid ee ee shabeellada hoose oo hata garanta al-shabaab ku been may ismaanagne
usmaana mm dowlada federaalka ciidan hesha ma gacan saar ba leeyihin
naade ma laakiin waa usabta dahdum oo iska hadalay oo koonfur galbeed suubi ari waa iska yargeli male idan mahadsantay idankiin kuma adnagaana sidifayle fikridda saliimkee adoon ku dhiibatii barnaamijka bandhiga warsan weli mayba ka guda jirnay barnaamijkii kaana bandhiga warsan ogeeka qodob xasaasi oona ku ku hadal oo ayna toban bilood ku reeda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen qodobadii qorshe siyaasadeedkan hay oo si baarlamaanka koonfur orsi ka horjeediyay fuliyey mise ma fuliyin dhegeystayaalka khadka teleefoonka haaskeejihan halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam warahmatullah walaal miilaadaa ku hadal oo ay tii magaaga
walaalkii cusub markuurkii ayaa abiga dhegeystayaashii oo sidiida hadda wadankii lasoo magaa weli qorisa wadani barnaamijkan in badan lasoo horta iyadeedan umahadsantin walaalkii horta madaxweynaha mudane madaxweyne ambaasiisa tan la fikiran qof siyaasadeedka usafaan dhakay horta may dheeraaysa walna kugowday walnama kugowna taasna weliba kutaasantii qof oo yani maafunday waxa garadayay oo may dheeraaysa walka bedelsaday qofka oo may dheeraaysa madaxda eena may dheeraaysa baariga ena haddii qof siyaasiyay may dheeraaysa horlin laga bilaabo mhm qofka may dheeraaysa wala sharfiisade marka ee, madaxweynaha ilaa haddan inaha jaanikiisu waa xuquuqda u dhaweeyeen processki miniinaha nidaamka in mara fara miniinaha walaasi balan qaaday ee hadda guda jira marka taasna may dheeraayso nayna ka taagersana Mhm.
ee taasna haddii may dheeraayso horta walaasi balan qaaday sidee miniinaanka meeisa kiinku oo miniinaha tuuri hibrina kiinkurayna ee Mhm.
weliba dhagasaday ee dadweynaha in dowladda intii miniinaha isla wada shaqeeyaan mhm xilli wadaag lahadan marka dawladana weli balanka baaxaya antii awood lahaata awoodasi oo eh astaan laga kasaw maamul wanaagsan marka u- astaanta maamulka wanaagsan weliba waa kow kuwada beerbaarasho kuwada beerbaarashada weliba kuturji maanta antii meelaha dadweynaha iyo dawladda wada shaqeyn iyo wada tashi sameeyan waay meeshan la sameeyo mhm marka kuwabeebaasita lamadee kudaanka shariga sharigna micnaha nankasta micnaha qubda madaxaartoy shicirhaada shartihaartoy kudaanka shariga tirkood ereyga tirkoodkana micnaasha weliba waa diiwaangelin guudka samaysataan ahaan tirkoodka weliba muhiimaya dowlada dowlada may dheeraaysa ku aqoonsanaanka muwaadiniinta mhm marka eh, madaxweynaha weliba dhanaa may dheeraaysu hambaliyo bilalna walqubad bay lelata warsadoo warsadoo dhiniga amniga oo kale markaad ha qaadata eh, madaxweynaha walmaada oo la daaro karo oo aad niila wadaaga korta jarte oo lagu qobadi ha ha in badan hadda maydheerayso baydhowsada ururada maydheerayso amni lata amnigiina waliba ka shaqeeyay horta ilaahay maan dhagaana dhalinyarada iyo dowlad iyo dadweynaha siyaasa dhamaanti isula wada shaqeeya tusaalaan wala socda waliba dhaqashada hoose waliba maydheerayso federaalka maamul goboleedyada federaalka qariga isleen marka shabeelada hoose waxa ku raysiin ugsantay meelaha siyaasadda oo dhaliilkii wadnashana way tasayay walaalkii ha may deerniyaleta markunta mombilod yartaa waktiga hirsan iyo madaxweynaha ku faa'iidaysugu doon
haa jaanisa la siiya qofka may dheerayso goaamiyaha fursad ya la siiyo ilaa hadda may dheeraysa ina u dheerana ee wala uwada in wal noqon in dheeraanta maada warka walaa deg deg yaleta
haa iyo diidin badan ciidan mahadsanta kiin kuma adnagaana sida fayle fikirka saliimke aadan ku dhiibatiyey barnaamijka bandhiga warsaan qodobka geeka unoo kama fiiriyo hayno oo ka-eedan toban bilood kuleed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed aan qobsoomeyna ballanqaadyadiisu suubiya qaska kala halo asalaamu calaykum eediyadaan mahadsanta barnaamijka bandhiga warsang yaa ka guda jarna qodobka miiska saaran oran gudgal magaaga imailada ku hadalo hayd haye qodobka horta madaxweynaha dadaan imayla raadiso horta waktigana horta habsina ma jirne mhm
qodobadana horta waa ku bilaabay hore aan wakiilada bulisa wada shaqay mhm wardalaga dowladii hore mayla raadiso consulnati mayla raadiso dowlada federal consulnati federal friyo fududaay mhm mayla raadiso aanor iyo shabiib iyo janaan iyo bariibe mhm oo kaadon mhm dadaal badan kusa soo biyo laga horay sax
marka jiyada uga dhegasay aqanta oo ilaahay reeyaan mar jeer mhm
nimanka xildhibaanadana mhm
suga dhaqanka dartay hadda dadaali dadaali dadaali beesha caalamkii iyo dowladda federaalka qorqoyti markuun beela caalamkii dowladda federaalka aragtida shacabka koonfur galbeeda matalaayana oobu ballanqaadkii jaybuson ku dhaba ii korna ma in la horseeday ballanqaadkaasan suubi ilan awooda leya maya ma- maya shacabka makuldaya laakiin oo sabitaanki horta meelan baahan korta beesha caalamka le ugu bad beesha caalamka le wala siyaarka mhm
dadka beesha caalamka dhaatii oo adka israel mas-uul maysuu geeyo taladi maanka nagay golay shacabkaa ka nagi arrintii intai marayayka waayaalo gaada ereyaani geed kastiin kore horta meela raadisu kiishay dadaan markuun taladii matiiraa ahoo marba talaadii baarlamaanka baha kale nagaday doorasho in la galo bu isuu ku dhaadhiyay suubiyay markuun saasalka wadoy lata
maya soo bigeena maadaama uusan maamusle meela raadisu sumeel oo talgaare ka sheegay nimayow meel ka sasheedi waa ka sasheedi aragtida waagii haddana dhanba odashayka naga loo saar waa mahadayna eedaan maadsanta cali awkin kumaad nagaana sidi fayle ee barnaamijka cadaalada leh maxkamada ha magacaawin maylaraaisu dad odayaal ee khibrada leh i magacaawin markiyaan kuwa sugayn markuun eh, madaxweynaga eliber boobnee lata
madaxweynada marka walaayaal wadeer hasabaran hasabaran megan hola muslimsi rooga cabdalis la fakarin Mm.
dowladnimo taylan leh iidaan mahadsanta kin kumaad nagaana sidi fayle ee barnaamijka walaalkayan ku qeyb gahatay weli mayba ka guda jarne sii mudug sii mudug barnaamijkana bandhiga warsan oo geeka qodob xasaasiya unakukudoodahayn oo kaeedan tumon bilod kureeda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed aan qobsoomena siyeedkii qodob qorshii siyaasadeed iyo ku mid haay dadka shaldhigan lahayna dadweynagana ha kaaruurohayaan sidii oo fikirjo unku dhiib qaadaan waan unku dhiibidaan qodobka miiska nin saaran halow dhegayste qodobka miiska saaran magaaga iyo welibo meelaada ku hadalohay halow kuungna dhegaystaas khadka ku goy an rajayaani inuu sireed hanka dhagada kolkada
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دقيست هدواو قضبك ميسك سارن يقول ورقة بتك علي مقاقا إيميلا وقواد رايت
iyadaa maaqan dacwaane aysana daacadu caafadana tawfiiqina geebiridka baydhabo mana raajisa iyadaa maaqanta barnaamijka imankeen kuma hadlagaana si suuradaneeda andaasiyaayta هذه مضم ana madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen mela raajisa ana tumobilooda xilkahay ana keliya way bidahada ana ana in xildhibaanintii baarlamaanka linweri oo markaasaytii la ari ana mela raajisa doorashadan ka saxgala koro dan ka saxdartama koro waqti ma haysataa mela raajisa weliba xitaa in la eriyo kale ana ma erin mela raajisa erki iyo la siinsamayo male malaaqiid la siisheeni doona in la eriyo kale marka runtii taasiisigeedeeda aan ku xumaani haddii unayna shacabweynihii reer koonfur galbeed soomaaliya marka mela raajisa eedeeda aan ku xumna arrintaasiti laakiin maasha allah dowlad goboleedka kale koonfur galbeed soomaaliya mela raajisa
مركون dowlad goboleedka dhinigaas intaada ini imbana ee dhiniga oo mudaxileedka ii kordhintiye seefadaasi markuun ini balantii li hirgeliyo muddadii li ziyaadiyo halmarnay madaxweynihii baarlamaan isla kulayaan waana isla dhiyangaa suuradnahay tii kaaslis weelo fadaasay
runtii saaba suuradna ilaan wali waayo iba ballanqaadkay ay qumaaytihiin muse ani anigishan halmaray labada dhiyaana deegaanadana furayaan deegaanada runtii dabcan ilaan ogtaa wala haddii la qobada in menera isla qariyo mayn baahan goboleedkan koonfur galbeed soomaaliya saddex gobola soo weye gobolada shabeelada shabeelada hoose runtii howlo badan oo ku sameeday awgeediya iyo dhulalkii oo military shabaab haajideen laskuna soo runtii marka taas way xaqlaqaadiisa balagaadiya ay ku hayday keliya tan baarlamaankaiyo jididkan oo go'doonsan ummadka dowlad goboleedyo kale iyo koonfur galbeed haan isku halma ah baabuurkii military marha kutalka ismaañi galeen soo haadisaakow inta ku galahay dhow dhulkana ku galaay unuuna baabuurka inta kutaba waajid masaado koro xudur masaado koro jiisoor masaado koro runtii military arran oo wayata aradaasaytii weliba xitaa unamay isernay walaal amaba siyaasiin iyo walaalay wadooyinka intaan hirin isernay marka runtii madaxweynaha cabdilcasiis hasamaame lafta gareen hoola badan wada ilaahay way ku suganaa sii xukuumadda daba shaqada aan fudul tahay runtii hoob adalan ka walaneynayna inaad xerto maasha allah walbana wada horar u socoy keliya wayna waydibaha in baarlamaankii shalay military ku balan qaaday in halmar iyo xukuumadda isla dhiyaayaan oo geedkana la helay doorashaha galaatan waktana weliba xitaa wakta mayaha yaraan bidare wakta mayahay waana doorashaha galaatan hal bil oo kale mise dhama bil amare gaanisa haystana la helay runtii marka taasay jaaran xumaatay oo baarlamaanka nasirka way la qadaay in yo ajaabtihii inka dambeey ama ku hadalaan way la qadaay in yo runtii ku hadalaan arrintaasaydi oo markiisa kaanbeynka usu ka jaranina ku balan qaadi oo haddana balantiin kubahi naftirsha xitaa way la qadaay in sharcigii lisratiirsada muhiim ahayti laakiin yoona nasiib daro wali waayana way weeray aqbaleenoo suubadeena dowliha dhaada marka iyadaan ka faraxsana madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oola fayliyo wadan gaar ahaan way gaaran kamaan nageena wasaaradda arrimaha gudaha ooyana howla badan deegaanada koonfur galbeed iyo daxur degmooyinka dhisidiye meelo bayna qayb ku qaadayd oon ku horeysa degmadan baydhabo runtii iyadaan maasanta
idan maadsanto kiin kumaad nagaana sidifayle ee fikirka aad un ku qiib qaadatay barnaamijka bandhiga warsan
Shibka unhayna shibka indi umbang shabban dahuwe
halo halo asalaamu calaykum dhegeyste kuxun dhegeystagaas khadka ku goy aan rajayaan inis kol kala akanagadisi fikirjeyus unku dhiibida barnaamijka kulanka bandhiga warsan halo asalaamu calaykum dhegeyste hadhawaaw magaaga imeelaada noola hadalo hayd halo
Şiirlidu şamer kurun şina gari Şaltap işel bir
halo asalaamu calaykum walaal magaaga imeelaada ku hadalo hayd haye fikirkaa ku dhiibaba barnaamijka geeka
madaxweynaga joodinta noosay dhata haye
meesanay kuwada haye qodobada oo usugeeki tartamaya bandhigi ha haye
mamadaasana beeroreenu daadnay aylukuurnaeletaa kabaalka halku dhaafoy haye eedna ingla dhiiday ad usufuliyey sinkin shaalay markin waa koojiidi walgobadjey dhegeystahaasna fikirjey saliimka usi dhiibidi ee barnaamijka uku qiib gaadaayan kumaad nagaana qad ka kala halo asalaamu calaykum alaykum salaam waraxmat walaal magaaga imeelahaada ku hadalo hayd aadamaas waraxan toofi faadumo حسن ورهان توفيق qaadimo xasan ibraahim tawfiiqa dhawaaw barnaamijka hor ungudugal
دور ايضا دور هاو haye dhaliil iyo ammaan علامات معايا ورطة لن جداجي كمي ورطة مكبر جاردان انا بداوينا بيدي كمي هاي معين ولا بغض لاي
maydigedgiin kuimiya orshayaha ka jara
korojeel kaaisadee maarameed wali bogd lahay donc saatejene ku burburaayo maayna iyada faynaadsani ho markun faylahaantaada sheegdi waaba jarte markun he dhaliil baaba e qodobadiisa sheegi maayo walma kuma bilaawne dhaqaalihii ma kobciine jiriteedii ma furne goboleedii lahay sidii berjo may horeyne
idoayba jartarta Ha,
wala bogdayo wala suufiyo sikeetla taabadao maaran tuman bilood ma weynaga
aamubina walaaki maaraneed wali bogda fadii donc gidaarshee maaranela jaradiyada nanka may buaaya sidis kaleena fayjeelam daacad ee walan dabeedisisku faydernaki idan maadsanta fahamkii kumaadnagaana sida fayle barnaamijkaadan ku qiib gaalati dhegeystayaal weli mayba ku guda jirne barnaamijkii kaana bandhiga radio warsan qad ka kala fiirinoy halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته gedkii bilhanta la deeriya kaalay kaalintiinka hadlaaba barnaamijkaa ka dhawaaw magaaga imailada ku hadaloo hayd
ciidanka dowladda almarmayaa ee saacadaha wadaanka deegaanka hayso caada ku waranba tuman bilood doorashadii madaxweynaha kureed siyeed godobo banaan gaadhi may ku fuli
wallaahi walboo sano oo laarag oo ku fuli maaragnataan Eh, laakiin wala jara
walaayarada wala wuuyineyn laakiin waliiyarada kasoo maadaasan kumaanayaan laakiin weli wayla falahay maankumuuquna maaha ha markun as may fadaasi inuusaa kumuuqdo mudnaanto koowaad usasii hali lama
wallaahi welwel banteen inin samay fadaan oo horumar fadaanayay welwel banteen inin samay oo jibitana nin furo oo mela jibitana nin dhiso walaya halaabsama noo saxa anua jeedaa tuman bilood jidna may ka dhisi karo
yaa tuman bilood jid may ka dhisi karo dhiniga oo ammaankii iileho wala ku yabyabma wala iskaabyaalka dhaqaalaha saalma ka dhisi maayana laakiin dhiniga ammaanka kistoo yarta dhowr ama horumar ma ku suubine
ammaanka walaayo rooyin kasta kooti dadku faylahay taadin horan hujaaxan idaan mahadsanto socaalkin kumahad nagaana sida fayle fikirka aadan ku dhiibati barnaamijka bandhiga warsan ogeeka qodobka ninsaaran wusey toban bilood kureed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ballanqaadyadii siyeedkii qodob ee qorshigai siyaasada ka jari ee hay iniisu suubii doono may unku qabsoomi qadka teleefoonka weli ku gudi jarna alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga imailada ku hadalo hayd
إبراهيم آدم محمد العراق هاو ibraahim hadhawaa barnaamijka bandhiga warsan qodobka miiska saaran horunguda gal
qodobka saabo madaxweynaha oo ilaahayna kula balisa bowda falsiyoodi helitaada aadana ku dhidaysa habeentii ku obsaahay manaa soomaalida ma iraasaha ah
daadi gaasee dhow jeedinka digeelaan kirahe markay gaaska lahay oo yeero dhisa la obsaa subool mahayna laakiin suruuriyadu sagalinoo ballankaana bayda wada madaxna macnooladahay ma baydhaw may ku jaara
bayda wili sheebenin oo madaxweynaha la doortay hal maalan waliya salaabeekaadi marna waliya sheetan weydumaa fiidan dhiir yadhataa
geeda hanjiidahay dhalinyaro oo ilaahay markay diboole dhibuula karay kala hadahayd manaha badmeele sheegaamile ayna haquuqlaantaha ilaahan siyaan kubashadan wal baydhoo luqa ka aadahayd bado imanaha baydhoo oo dhamida diisha fargaydahay haye
geed markaan kulley insha allahu ilaahayna rajaci lana maamala kulley insha allah madaxweynaha ilaah ilaah rajacdimaan hadduu waa karan dhilan oo madhaafteen haye widaayo idaan mahadsantakiin kumaad nagaan sida faylaada barnaamijka un ku qiib gaadati welibaba guda jarne barnaamijkaana bandhiga warsan dhiibojeey dhexe iyaga guda jarne io dhiniga qadka teleefoonka oo uuna dadweynahaga ka weydiiyo ana fikir jooka eedan tuman bilood kureed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen qorshayaalkii siyaasadeed uusu ballanqaaday kolkiisu kolay tamaay doorashada koonfur orsa mayn qobsoomi dhegeystaha qadka teleefoonka halo asalaamu calaykum
halo halo walaal hadda waa idaacadda raadiyo warsan
hadduu dalmar adigo asaabseeyo wartan kulkadaane mayko har abdajiis
Cabdi- qolkiseeki inta badan gaagoo isku qoodimi jiraan haye magacaaga may leede
magaalay ali maxamed isaaq oo haafad jireeda haye cali maxamed isaaq xaafadiideeda barnaamijka gudagal
barnaamijka ciidan dooda
mhm qodobadii madaxweynaha ballanqaaday iyadan kuugna dhegeysta askaadka telefoonka iyo kugoy aan rajayaana kol kale feedhaan ka nagda doono
Şiirli şamer guru şina gari Şarkı işel bir bile arosa muşana sameer guulow singa galay dhegeystayaal barnaamijkaanu ku mid eta heestaasa xaseeraninka luuqayaw qodobka miiskinin saaran lankanka dambooy ee qadka telefoonka yaan furu doona fikirjeyn dhiibiga halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaalkayaa dhooho magaaga imeelahdaa noola hadalo hayd إيه إيه طوع فضي ولا جلوة يحيى ساعة حسن yaxya isaaq xasan ku waran bo qodobka miiskinin saaran a k edan toban bilood ku bacdii madaxweynaha dowlad goboleedka fuliyey qodobadii qorshayaasiyaddii ku mid tahay kolkiisu kolay tamaay doorashada koonfur oris
madaxweynaha koonfur galbeed ee horta toban bilood baa bay leedahay hal bilood bay jeer ka tahay haye
banugsa hal bilood marka dhaladay hal bilna may leedahay sugaa naafay la nuujiye haye
marka qodobadii oo siyasi kulakuso may leedahay suuqo qudbihiiska jarti may leedahay yanka ciidanka ciidanka silay tababarnan fulyahoy degmooyinkii iyo jidadkeena macnaha waa isku furo doona haddii ilaahay rabaa
maay ee ciidan oo la tababari toban bilood intiha ku bahan howlmagobadu korana ciidan horta lix bilood la tababaray ciidanka gudaasheeda adalshay iyo lix bilood tababarshay markii hasta afar bilood oo tabana maynagadaatee meel adahay saaladii silitari walaasheeda toobka haye
danqalabka lama baarlamaanka oo ballanqaadka haysay ballanqaadka mid weyn si wata meesha oo kuwiil meel adahay dastuurka koonfur galbeed haye
dastuurka koonfur galbeed ama indhakay baarlamaanka in macnaha oo xilligaas oo kala jiiris meel adahay baarlamaan cusub ilaa fulow haye dastuurka koonfur galbeed akhrideeda
haa maay dhikaayu siini baarlamaanka la shaldira aan ballanqaad madaxweyne laka ogolaado baarlamaanka dastuurka mudilay mudadii la gelinay oo la dheeray baarlamaanka madaxweynihii oo baarlamaanka kuwiinay ma meyn raadintiis marka dhamaatay doorashadeedii baarlamaanka si la dareeran dhowr kor fadhiyaa weeldadii marna may horsheegna dastuurka qabyi-ay may dhimaatirna usiiba may iskarana maana may ansixina weli markun dastuurkaas ka dhaqan leeyaha horta sidiisba
dastuurkan yaa marka dhaga ma meel raay tan kala ma meel raay oo meel raay dhinaca abdiga bay dhowr boqol kiiba boqol afar iyo shan faylay marka madaxweynaha waxqabadkii meel raay waliba baday shabeelada oo dhan walbaba ku qabday Mhm.
dhinaca meel raay garsoorka hadda meel raay garsoor oo meel raay cusub oo meel raay iyo lacagti marka madaxweynaha waxqabadkii yimay buu ahaa halbilnay meel raay hadda howlunku wiil hadda halbil gudaashi iyo marka kulii marka inta dhammaana way dhamaastira doonaa aasasanaha dhiniga dhaqaalaha ku waranba weliba sheegay in horumari doono oo suubii doono nidaam canshuur aruurin dakhliga gudaha koonfur galbeed khayraadkana sida badi iyo oo kale iyo berigaba la horumari doono waqtigaas ansaamaxa koray in istoman kun bilood ka qobada
kan oo dhaqaalaha may leedahay hadda la gubi jira tirkoob oo may leedahay koonfur galbeed saabsan baydhabo hadda tirada ka nool oo may leedahay baydhabo tirkoob in la suubiy dhaqaalaha may leedahay ee, go- go- gobollada koonfur galbeed aan ka dhaqaala badan sida baraawe iyo may leedahay marka may leedahay ee, mashaariic oo dekedaas iyo eerbooradaas iyo sidii lakada sugaday inkastoo tan eerboorka baraawe ismidiis dareerta ee, eerboorka baraawe ismidiis oo la dhamaayo dekeda eerbaraawe iyo agsiga marka dhaqaalaha dhinacaasaa ku gooya dowladnimada way gubi jira markuun weliba lataa madaxweynaha dadaali tobankii bilood usuroogi walmaadoo qobadii markuun ayla birboobne reed halanku dhikoo sawaraan baahantay ya kuwa damaha yaxya ها ما يقول مدحوينها شريك فرت والله فرت فور ولا ولا صار لي جهاز فول مدقات مدحوينها كل الشقة هتسيس الشقة بكشة الشقة Mhm.
برنامج عصب عطلها دور دور الشقة يا مدحوينها مم.
والبلا بقضاء عيل برطوم ده هيك ما يقبل balantiis wali ku mid ahay tay inuu saadhiso doono golo wasiire oo tayo leh islataa markuun hadhisi golihii wasiirada aan ilinku baahanahay قضاء وزير ده هاري لنقبان هاي هتسيس دكتور تمرتي برنامج أو حتى ما لنا عصب لبس ولا وزير ده أو ما لنا أو أو تبلك كده دور وزير تيل عنده عصب لعنده دور وزير كتب شكل مسؤولية هتي تخصص بالله مران حتى ما قاعد دور edeedaa mahadsantae yaxaykin kuma adnaqaana sida fayle ee barnaamijka bandhiga warsan aad uun ku qiib qaadati fikirkina uun ku dhiibati dhegeystayaala yaxyiyanka dambooyi barnaamijkaana bandhiga warsan geeka uuna ha ka qaadani qodobka ee toban bilood ku bacdi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenga qodobadii qorshe siyaasadeedii ku mid tahay may ku dhaqangaliyay dadweynigii hakuqiibgaadii oo tiradii oo badan haytay intii oo badan mayba iskaraani in madaxweynaha wis ilaa hata roogo heer la daaro karo oo walna ku qobadii armowga isu ballanqaadii intii limdadajiina waana reedlonku dhika maadaama usu eeyey madaxweynihii unka horeeyey ee qodobadii usu sheegi walku bilaaway sida amniga oo kale deegaana ku mid ee deegaanada shabeellada hoose برجو قرنت على شعب كجران لكوبي أو عدم الدولة يسقط كيف قاعد عدم البوليس اللي تابري إن قد قال أنا كوب في لكوسوبي إن وزير ذن أسمر كاس وزير أسمر عاويين هانو تيدي وفيلت ولو دتك برجين الشاقين إن باين إن سكشان بين لكوسوبي وزير والبان لجي بوسي أنكم عم نغاني بجسيالك إنتي فكر يو كوجيت ستي برامج كواني جيب كيف قاعد dhegeystayaal barnaamijkii ogeeka aan xasin saare dalmaray dhinigii sanaadan cabdinaasir mayow isu nin roogi inti barnaamijkan koolato rednin siin ku kulmi doono mid baan leenaa saas iyo nabadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Ah Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Şiirli döşeler kurumçuna göre Şurada işe vermedi Ağustan dışarı gayu